muqdisho waxaa maalin weliba laga soo tabinayaa tallaabooyin dadka ka yaabiyey oo ay dhaqaalo ku abuuranayso dowladda federaalka wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka biixi iimaan ayaa sheegay inay soo kordhiyeen hab cusub oo canshuur ah noocyada kala duwan ee adeegyada lacagaha la yskugu diro ayaa waxaa ka jarmaysa lacag taas oo laga qaadayo qofka wax iibinaya ee ganacsiga ah iyo kan wax iibsanaya intaba haddaba waa kan wasiirka oo awaamirta waajibiinta canshuurtaasi u diraya dadka ganacsatada ah waxaan maanta rabnaa inaanu dadka soomaaliyeed iyo ganacsatadaba gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada lacag dirista intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan geli doono hanaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku howlanayd oo ka shaqaynaysay oo soo dhammaystirmay hanaankaasoo dowladda iyo wasaaradda u suuragelin doona in cashuuraha ka dhasha iibka ama dhaqdhaqaaqyada iibka ee sida electroniga ama sida danabaysan u dhaca ha noqdaan kuwa ka dhaca moobilada adeegyada moobiladu bixiyaan ama ha noqdaan kuwa ka dhaca woladyada iyo kuwa ka dhaca maxaan ku dhahdaa marjanada intaba cashuur kasta ama meel kasta oo dhaqdhaqaaq iib ama gadasho ka dhaco oo hanaankaa ku dhaca inay dowladdu hadda yeelatay system iyo hanaan casri ah oo lagu dabagalo lagula socdo lagu qiimeeyo lagu goosto cashuurta in ay si buuxda noogu hirgashay awood buuxdana dowladdu ay u yeelan doonto inay fuliso waajibaadkaas lagu goynayo cashuuraha iibka ama gadista geesta kale shacabka ku dhaqan muqdisho ayaa si adag kaga soo horjeestay tallaabadan iyagoona ku tilmaamay mid jeebkooda lagu baaranayo waxay sidoo kale sheegeen inay madaxdu tuugo yihiin iska daa inay wax cusub goostaane in aysan canshuurihii hore wax ugu qaban maxaa noo qabtaan addaxay noo qabtaan laami waa saas u yaala biyaha meelo kas biyaha jiifa soo ma arka maxaa noo qabtaan noo sheeg annaga shacabaan nahay mootoolaan nahay magaaladaana ka shaqaysanaa haddaa hal doolar qaado nus doolar liiga goosto macnaha igu jira xaawaayo danta igu jirta xaawaayo shan toban maalmood cashuur ii qaata aniga ma haddana waxaa igu timiday lacagtiis oo halka dooraa qaada inaan nusdoora ii goosto soo maaha dan igu jirta ma jirta aniga inaan mootiyada iibsana diyaar waayo maanta laga bilaabo ma shaqayhayso waxa saaxib waana la iskaaga hor imaa taas maxaa canshuur laga goosta horta marka hore iyaaba tuuga eeba teleefoonada dadka lacagaha yar ugu soo dhacaya kasii qaqaadanayaan xoolama uu harin islaamkee dadka masaakiin madaxa maalitada ee ayagaba labada sinti markii loo soo tuuray ay sii goosanayaan maxaa u haraa maxaan ka ogi laamiyada may ku dhisaan oo maxaa la dhihi jira korontada freeman oo u dhigaan isbitaalada freeman oo ugu dhigaan intaa free ma aha lacagna waa sii goosanayaan dhibaato maa marka lacagta ay dowladda federaalka ka uruuriso shacabka soomaaliyeed ayaana doonaysaa inay ku shubato qasnadaha wadamada afrikaanta ah sida laga dhadhansanayo hadalka wasiirka maaliyadda dowladda federaalka aqoon-yahano badan ayaa aaminsan in qorshahan ay dowladda federaalku soo kordhisay ee lacag uruurinta ah ay usoo dhiibeen dalalka afrikaanta ah ee ku midoobay waxa loogu yeero bulshada bariga afrika sida burundi uganda kenya iyo kuwa la mid ah si wax loogu qabto faqriga heesta wadamadaas